barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a da oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee filimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duwar wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah tobanka bisha diseembar sanadka laba kun sagaaliyo toban afrikada bari saacadda iminka waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay tahay shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixaafid cawal cawi ismaaciil iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aanu dhegaystayaal idinku hayno oo barnaamijka duhurnimo ee maantana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay gabadh dhalinyaro ah oo ka mida qaxoontiga ku nool xerada calicadde oo ku guulaysatay soo saarista iyo samaynta boorsooyinka ay ku xarogaadaan dumarku boorsadu haddayna dee aanan ka samaynaynin dhisayn gooniya iyo dee hawlihiisu badan yihiin laakiin boorso caadi oo ta garabka markan kuu samaynayo ee caadiyanka ee alaabta iyo safar iyo in kastaba lagu gali karay markan kuu samaynayo waxay igu qaadanaysaa islaan jeclahay alxamdulilah waa falli ilaahay waqti yar oon dheerayn
waxaad kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada ka taga tuulooyinka ee waxbarashada u raadsada magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
duqabasha iyo qodton toosana qumanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatay qoftu dhalada sanaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida
maanta oo dhan caalamka waxaa laga xusay maalinta xuquuqda aadanaha munaasabado ayaa lagu qabtay soomaaliya iyo geeska afrikaba kuwaasi oo dhammaan taamanayay ilaalinta xuquuqda aadanaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa u ballanqaaday dhalinyarada inay ka qayb qaataan dhismaha xuquuqda aadanaha iyo sidii soomaaliya nabad loogu soo dabaali lahaa
amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamaad al thani ayaa ka qaybgeli doonin shirmadaxeedka qaliishka ee maanta ka furmay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga sida ay warisay warbaahinta dowladda qatar taasi oo wiiqday rajadii laga qabay dib u heshiisiin dhex marta dooxa iyo isbahaysiga riyaad ay hogaamiso sacuudi carabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ayaa dhammaan xiriiradii diblomaasiyadeed iyo midkii socdaal u gooyey qatar bishii juun ee sababo la xiriira eedeymo ku saabsan inay taageerto argagixisada islamarkaana ay xiriir la leedahay dalka sacuudigu ay xifaaltamaan ee iiraan qatar si kulul ayay u beenisay eedeymahaasi amiir tamiim ayaa ra-iisul wasaaraha dalka cabdallah bin naasir bin khaliifa al thani u magacaabay in uu hogaamiyo ergo ka socota qatar oo ka qaybgalaya shirmadaxeedka maanta furmay ee golaha iskaashiga qaliijka sida ay werisay wakaalada wararka qatar ee q n a rajada dib u heshiisiin dhex marta labada dhinac ayaa soo muuqanaysay dhowaanahan inkastoo dooxa ay diiday inay aqbasho shuruudaha ay ku xireen dalalka xiriirka u jiray kadib markii boqorka sacuudiga salmaan uu amiir tamiim ku casuumay kulanka wasiirka arrimaha dibadda qatar ayaa sheegay in waxoogaa horumar ah laga sameeyey wadahadallo ay la leeyihiin riyaad tallaabo ay qaadeen daqiiqadii ugu dambeysay ayaa sidoo kale saddex dal oo ka mid ah xulafada sacuudiga oo kale ah sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn waxa ay ku aqbaleen inay ka qayb galaan tartankii kubadda cagta khaliijka ee lagu qabtay qatar taasi oo hogaamisay hadalhayn ku saabsan in xal diblomaasiyadeed uu dhow yahay qaar ka mid a taxliyayaasha siyaasadda ayaa rumaysnaa in shirka khaliijka ee riyaad uu dhabaha u xaali lahaa shir dib u heshiisiineed oo dhex mara dhinacyada
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale toos ayaad nooga dhegaysanaysaan idaacadda v o a idinka imanaysa magaalada washington waana barnaamijkii duhurnimo ee dhalinyarada faadumo bare xuseen waxa ay ka mid tahay gabdhaha dhalinyarada ah ee ku koray xerada qaxoontiga cali cadde ee dalka jabuuti faadumo waxa ay ku jirtaa dhalinyarada farakutiriska ah ee ku shaqeeya xirfadaha farsamada gacanta waxa ay samaysaa boorsooyinka dumarka oo ay iyadu gacanteeda ku samayso waxa ay dhowaan xerada cali cadde kula kulantay wariyaha iyaga jabuuti sagal siciid faarax
ilaa yaraantaydii waan aqaanay waxaan la tolo oo hooyaday baa ahayd farshaxaniiste kadib waxaan galaa anugu quxinsiga calicadee gabadh ayaana bartay gabadhiina bartay faa'iidadii aan ka faa'iidnay ayuunbaan anigu halkii intaan ka sii waday sii dhaqaajiyey marka tababar ay haydin sisay weeyaan oad ka faa'idaysatay Do- tababarka waxaana siisay hay-ad la yidhahdo l w f waxaana baray gabadh kenya ka imatay oo hay-adda l w f ka socotay ayaa waxayna bartay bil na siisay marka bishii baad ku baratay sida loo sameeyo boorsooyinkan een, gacanta lagu qaatay dharka laga sameynayo qofka hadduu yaqaano tolmaha markiisii hore markiisii hore ahaana farshaxaniiste oo anuu farshaxanka kale ayaan ku dheeraa boorsooyin dunqaasa laga sameeyo ayaan mid garab mid kasta ka samaynayey dee toliinkiina waan gelinay oo toobabka dharyaaka- dhar- dharka moodeeda le ayaan tolayey marka tanna waxay ii noqotay wax ii soo biiray noloshaydii iyo jaabkayga dee anna aan bulshadii ku bandhigay marka tusaale ahaan xabadda boorsada markaad tasho kale ee imisaad lacag ku iibisaa in dhowr nooc bay kala tahay dhowr siyaaboodna waanu kala iibinaa in haddaan kuu kala sheego markaanu ka iibinayno bulshadeennan caadiga ah qiimadda iyagoo ay gadan karayaan dadkaana quxoontiga ah ayaanu ka siinaa oo baahidooda ku xidhan in kuwo ka qurux badan kana waaweyn baan samaynaa dadka dee baha in hantida haysta ama xoolo leh iyagana waxaanu ka iibinaa si ay u qalanta marka dharkan hadda tusaale ahaan adigoo kale waad ku labisan tahay boorsada iyo dharkaaga waa isku egyihiin Een, ma dharkii la doono unbaa laga samayn karayaa seed boorsada ku samaysaa iyada markii la sameynayo Mm, dharkii aan doono mara alaaliya maradii cajabisa ayaan boorsada ka sameeyaa Een, maxay ahayday maradii qofkii hadduu ii dalab ii dhigto uu iga idhahdo dalabkaa ii samee waanu sameeyaa haddii maxay ahayday aan anigu dooqo oo dharyo intaan qurux badan soo iibsado ayaan anigu dooqaa shayga markaan samaynayo siduu bulshada usoo jiito kow aniga ayaa xidhaa aniga ayaa tasho mid aan leeyahay xayeysiiskayga anigaa bixiya
sida haddoo kale adigoo wadataa boorsadaada iyo dharkaaga waa isku egyihiin marka mashiid baa mise waa t- materiaal m- mara kaloo nooc kala ii materiaalka aan sitaa waa shiid
marka shiidku waa laga toli karaya ayi mara waad ka samayn karaysaa mar kasta oo iga soo horbaxda maryaha hidiya dhaqankaan ka samayn karayaa maryaha caadiga ee shiidadkaan ka samayn karayaa maryaha in materialka adag ee dharka caadiga sida mata cabaayadaha afrikaaniga kuwaasoo dhan waan ka samayn karayaa shiidkii boorsadii labadii shay oo maasha allah macaal isku soo baxaya ilaa kor iyo hoosba qofkii marka boorso markaad haddaan tusaale ahaan ku idhahdo hidiyo dhaqan boorso iga samey aan dalab kuu dhibto imise maalin bay kugu qaadan inaad ii samayso boorsadii aan doonayay wallaahi haddii aan isku dayo matalan iminka iminkoo kale aad ii dhiibatay haddii aan juhdi siiyo berri waan ku siin karayaa boorsadu haddayna dee aanan ka samaynaynin dhisan gooniya iyo dee hawlihiisu badan yihiin laakiin boorso caadi oo ta garabka markan kuu samaynayo ee caadiyanka ee alaabta iyo safar iyo in kastaba lagu gali karaya markan kuu samaynayo waxay igu qaadanaysaa in- sidaan jeclahay alxamdulilah waa fadli ilaahay wax waqti yar oon dheerin haddaan mid xarago qurux badan oo aad sii iishii qurxinayso qaab nooc kalaa samayn karayo waxay igu qaadanaysaa inaan waqti gooyo waqtina aan tolo iminka kuwo waxaa jira aan laba cishoo tolayey habeenna aan gooyey kuwo waxaa jira markii aan gooyey isla markadii aan tolay kuwo waxaa jira aan maalin igu qaadatay inaan tolo marka waxay ku kala xidhan tahay boorsooyinka sida qaababka ee kala duwanin u samaynayo Een, marada markii laga soo tago maxaad kaloo een, een, een, aad- aad- aad- aad- hadda tusaale ahaan taa wadatoo kale si qurux badan bay u tulan tahay waa boorso yaroo kooban Een, laakiin markii la taabto een, marada dusha mooyaane gudaha wax kalea kaga jira marka waxa kale maxaad maxaad ka samaysaa waxa kale waa buush waxaan ka soo iibsanaa magaalada suuqa jabuuti Een, waa buush buushkaabaan maradii quruxda badnayd ina ka sarraysiinaa ina ka hoosaysiinaa waxaan saaraa suusad waxaan u samaynaa jeebab sidayaal kala duwan ama mid dheer oo ilaa garabka qaata ama sida matalan tan aan sitoo kale oo gacanta yarun dee aan ugu talagalay oon xaraga dharkayga inay soo saarto telefoonka inta yara qadaadiicda yar waxyaabaha caynkaasi inaan ku rito Een, aqoonta lagu baray hadda maanta waad ku shaqaysanaysaa Een, eh, ka waran noloshaada maxay ka bedeshay walaahi noloshayda waxyaabo badan bay ka bedeshay sababtoo ah horta waa mid oo waa kow oo bulshadii ayaan u biiriyaa oo waxaan ahay bare ba, u bara waxaanaan bartay dadka usii biiriyaa midda dad kalena- kale aad usii faa'idaysaa oo sii bartaa dad kalaan sii baraa oo qaxoontiga ah oonu ahay faa'iideeya ahaa noocay doonaba kuwii yaryarka kuwa caaga kuwa kale kulli aan baraa sida dharka loo jaro in faa'iidada kale ii keentana dee wixii markaan iibsado reerkaygii waxay u tahay biiro waalidkii dhalay aniga in- naftaydii ubadkaygii waayo maamo waxaan ahay afar ciyaalo leh iyo aabbihii dhalay maasha allah
hadalkaasina waxaa u dambeeyey faadumo bare xuseen oo u waramaysay wariyaha v o da ee magaala- magaalada jabuuti isaga siciid faarax
waa tahay dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaynu jalleecina waxaa idinku soo maqan heesta ilwaad ee fanaanka zakiyare
oo qornaa ilwahada qor taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha hor qornaa ilwahada qor taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha indhihii qabtaa lagu shoorsanaa ka shaqahayibtaa qiiraysana qadir baasimeeya tuqaniisana indhihii qabtaa lagu shoorsanaa ka shaqahayibtaa qiiraysana qadir baasimeeya tuqaniisana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaanana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaanana oqol samiyo qosol fiicana umana haldhaa oo qadafla'a qayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qiree qoftu fariidsana umana haldhaa oo qadafla'a qayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qiree qoftu fariidsana xurmiyo qadarin qaabeenoga qarib iyo xumaanka qormaysana xuqab weynid iyo qursiga nacba xurmiyo qadarin qaabeenoga qarib iyo xumaanka qormaysana xuqab weynid iyo qursiga nacba alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaanana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaanana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaanana
heestaasi ilwaad ee bannaanka zakiyare intaasi aynu ku dhaafno waxaadna ku dhegaysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhallinyaro badan ayaa deegaanada ay ku nool yihiin ee soomaaliya ka taga si ay waxbarasho ugu raadsadaan magaalooyinka waaweyn ee leh iskuullada iyo jaamacadaha qaar ayaa sidoo kale dalka dibaddiisa u safra si ay cilmi usoo bartaan in badan oo ka mid ah ayaanan ku soo laaban deegaanadii ay ka dhasheen si ay cilmigooda ugu faa'iideeyaan carruurta iyo dhallinyarada kale warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray cabdikariim olol dhallinyarada ayaa si weyn oo ka hadlaya muhiimadda ay u leedahay inay soo noqdaan aqoon-yahanada magaalada laascanood marka ay aadaan qurbaha ama ay u doontaan jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dunida dacaladeeda aqoonta ay barteen qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood oo aan kala sheekaysanay muhiimadda ay leedahay waxbarashadooda iyo inay helaan aqoon-yahano iyo dad iyagoo aqoon u leh waxbarashada ayaan kula kulannay magaalada laascanood jaamac yaasiin maxamed waa guddoomiyaha ardayda waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay u leedahay dadka waxbarta inay soo noqdaan si aqoon wanaagsan loo helo dhallinyaraduna ay uga maarmaan si ay u aadi lahaayeen waddamada deriska jaamacadahan ay u raadsan lahaayeen goobo fog haddii aan ka hadlo arrinkan aqoonyahanka dalkii soo dhashay iyo gobolkiisa iyo muhiimadda ay u leedahay horta marka koowaad aqoonyahanku waa gobolka u dhashay wuxuu u tegay waa maxay waa ah aqoon soo maha aqoontaas waxaa loo baahan yahay inuu dalkiisii iyo dadkiisii ku celiyo in ardaydan iyo dadkani ay kana faa'iidaystaan iyo dalkiisa iyo deegaankiisuba si loo helo dad bulshada anfaca oo uu aqoontii uu soo bartay kusoo kordhiyo waad ka maarmaysaa adigoo deegaankaagii jooga baad si fiican wax ugu baranaysaa waadna ka maarmaysaa inaad meel kale aadid iyadoo qarash kale kaaga bixi lahaa laakiinse halkan baad waxaagii oo dhan ku helaysaa waadna si fiican baadna halkan wax ugu baranaysaa iyo deegaankaagii sidoo kale maxamed aadan xuseen waxa uu ka mid yahay ardayda kuliyadda kombyuutar sayniska ka dhigatay jaamacadda nugaal ee xarunta gobolka sool maxamed ayaa sharaxaya muhiimadda uu leedahay inuu magaalada laascanood wax ka barto isagoo helaya macalimiin horey uga tagay magaalada laascanood aqoonta uu meelaha kale u tegi lahaana uu helayo muhiimad weyn u leedahay inuu arday gobolkiisa magaaladiisa hoygiisa uu wax ku barto taana waxaa dareemi kara kolley qof kasoo noqday dibadahoo arday wax kusoo bartay oo kale haddaan ka hadlo muhiimadday u leedahay horta inuu wadanku qofku wax ku barto oo wax ku bahalkayso horta laba qodob waa ka baaqanaya horta waxaa ka baaqanaya waqtigii uu ku bixin lahaa safarka tegitaanka inuu meel qalaado bilaa af yihiin oo kala tago wax badan baa ka baaqanaya oo taa lamida oo uu qofkan kaga heli karo wadankiisa iyo magaaladiisa kaasoo uu kaala imaanayo laba intifaaco waaweyn dhanka waxbarashada hadday noqoto qofki wuxuu kaaga kaafin karaa macalimiinta qaar waxbarasho mid haba noqoto xaggaa ka jirtay oo aadan halkan ku haysan haba noqoto mid halkan jirtay yaro daciif aad u tayeeyey dhinac walba waad ka helaysaa qof kuu soo noqday waad fahmi kartaa tayada iyo muhiimadday leedahay sidoo kale cabaas maxamed siciid waxa uu ka mid yahay ardayda cabaas ayaa waxa uu ka hadlayaa inay jiraan dhalinyaro badan oo horey ugu sheegay waalidiintooda inay waxbarasho aadayaan balse qaarkood ay noqdeen kuwo tahriiba ama wadamadii ay waxbarashada u aadeen kasii taga qaarkoodna ay magaalooyinkii ay ka tageen dib ugu soo noqon waaya
cabdikariin waad mahadsan tahay waan salaamayaa dhammaan v o e shaqaalaheeda iyo adigaba iyo ummadda soomaaliyeed bay cid kastoo codka ka dhegaysan doontaba way jiraan dhalinyaro fara badan oo meelaha waxbarasho u aada kadibna waxbarashadii sidii loogu talagelay intay ka baxaan meelo kale uga sii tahriiba waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed marka la eego guud ahaan soomaali toddobaatan iyo shan boqolkiiba waa dhalinyaro haddii la doonayo mustaqbalka dad in la eegana waxaa fiican waxaa qof markiiba haddaad mustaqbalka dad doonaysa inaad eegtid dhallinyaradooda la eega haddii dhallinyaradooda maanta ay fiican tahay berri waxay ka dhigan tahay dadkaas inay yihiin dad soo baxaya oo adduunka kaalmaha koowaad ka geli karaya dhalinyarada soomaaliyed waxaan kula talin lahaa maadaama ay kaalinta kaalin fiican ummadda ay kaga jiraan beri dadkii soo baxayna ay yihiin in ay aqoontooda ka faa'iidaystaan meel kastoo ay joogaan sidoo kale macalin cabdixaliin maadan weli barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayuu u sharaxayaa muhiimadda ay leedahay in dalka lagu soo noqdo dhalinyaradana laga caawiyo siday aqoon u lahaan lahaayeen bismillahi raxmaan raxiim waxaan marka koowaad u mahad celinayaa ilaahay marka labaadna waxaan u mahad celinayaa iyo bahda v o a oo dhan marka labaadna waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo muhiima qofka doonaya in uu wadankan wax u qabto uma baahna waxa la yidhaahdo inuu keliya ka fakaro inuu ka shaqaysto gurigiisa iyo inuu isagoo caruurtiisa korsado markaan wax baranno waxaan u baahannahay inaan wadankeena ku celino si dadkii hadhowto a wax faa-iide leh inoogu noqoto kadib waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a waxaad xasuutaan wadamada qaar waxay tayayaan macalimiinta markay tayayaan waxaa lasoo saaraa arday wanaagsan ardada wanaagsanna waxay xalisaa dhibaatooyinka adduunyada ka jira saa daraadeed haddaynu doonayno inaynu xal wanaagsan iyo xal waara u helno dhibaatooyinkeenna ina haysta ee hadda taagan waa in aan keenno macalimiin wanaagsan macalimiinta wadanka dibadda ka jirtana waa inay soo laabato una fakarto si guud oo danta guud ay ka hormariso wax walba markaa daraadeed saa daraadeed waxaa soo baxaya dad wanaagsan wadan wanaagsan iyo dad si fiican wax u bartay soo noqoshada macalimiinta iyo dadka aqoon-yahanka ee kusoo laabta guud ahaan gobolka sool ayaa waxay fursad u tahay dhalinyaro fara badan oo iyagu dhigtay jaamacadaha ee dugsiyada ku yaala deegaamada gobolka sool uu ka kooban yahay dhalinyarada qaarkood oo iyaguna ka taga magaalooyinka magaalada laascanood oo ay ka mid tahay oo doonto jaamacadaha ayaa waxaa la sheegaa inay tahriibaan qaarkoodna ay xilliga ay jaamacadaha dhameeyeen aysan dalka dib ugu soo laabanin fursadda keliya haystaan ayaa waxay tahay in dhallinyarada ay u soo laabtaan aqooyahankii hore ugu tegay magaalooyinka ay joogaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaly com
waa hagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa v o a laanta af soomaaliga wararkii cayaaraha iyo mursow
aan ku bilownay tababaraha kooxda westerham manuel balgrina ayaa sheegay inuusan walwal ka qabin in kooxdiisa ay u laabato heerka labaad ama ay dagaal u galaan sidii ay oga sii mid ahaan lahaayeen kooxaha ka sii ciyaaraya brimier liaga kadib markii guuldarro ay soo gaartay westerham ayaa hadda waxa ay ku jirtaa kaalinta lix iyo tobnaad ee kala horraynta horyaalka brimier liaga waxaana ka hoosaysa kooxda astonvilla iyo weliba kooxaha kale ee southampton norwich iyo watford waxaana haddii guuldarro kale ay la kulmaan ay ka bixi doonaan leenka kooxaha sii joogaya heerka koowaad inkastoo horyaalka uu weli bilow yahay haddana kaalmo hoose ayay geli doonaan kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaana gaartay guusheedii ugu horraysay tan iyo intii ay iska ceyriyeen tababarahoodii hore ee une imray laguna beddelay si kumeel gaar ah ciyaaryahankoodii hore ee fredi lumberg arsenaal ayaana waxa ay saddex iyo hal kaga badisay kooxda westerham inoo la weydiiyo kooxdiisa westerham sanadkan halka ay horyaalka kaga dhammaysan doonto guusha arsenaal ayaa waxa ay markaasi oga dhigan tahay tababare lumberg in uu ku farxay islamarkaana raje uu ka qabo in kooxda arsenaal ay siiso qandaraas toos ah si uu u leyliyo kooxda arsenaal si la mid ah tababare oligana solsha dhinaca iyo horyaalka ingiriiska ayaan weli ku jirnaa ee kooxda leicester city ayaa weli waxa ay samaynaysaa waxyaabo aan laga malaysan karin marka loo eego kaalinta ay ku jirto iyo weliba wacdaraha ay dhigayso lester ayaa hadda waxa ay ku jirtaa kaalinta labaad ee horyaalka brimier liaga iyadoo haysata siddeed iyo soddon dhibcood kooxdan ayaa badisay labaiyo toban jeer waxaana ay barbaro gashay laba goor halka laba jeer oo kalena laga badiyey waxayna sanadkan ka rikoor fiican tahay kooxda manchester city oo labadii sano ee lasoo dhaafay ku guulaysanaysay horyaalka brimier liaga lester ayaa dhalisay sagaal iyo soddon gool waxaana laga dhaliyey oo keliya toban gool halka kooxda manchester city laga dhaliyey sagaal iyo toban gool taas oo laga garan karo qaabka daafaca ee city aan idhaahdee lester city sida uu u adag yahay isku darka goolasha manchester city ayaa waxa ay tahay afar iyo afartan gool ay dhaliyeen waxaana laga dhaliyey sagaal iyo toban gool city ayaa badisay toban goor laba goorna barbara ayay galeen afar jeerna waa la garaacay dhinaca iyo horyaalka yurubna koobka uefa champions league ayaa la ciyaarayaa caawa iyadoo kulanka ugu adagna uu dhex marayo kooxaha inter milan iyo barcelona kulankan ayaa ah kulan si weyn loo wada sugayo labadan kooxood ayaase u muuqda kuwa ka soo baxaya gruubka inkastoo kooxda inter milan ay xaaladda ku xun tahay oo guul oo gaarto oo keliya ay kaga xidhan tahay barcelona oo wakhti wanaagsan ku qaadanaysa horyaalkeeda ayaa waxa ay markaasi u martinaysaa kooxda inter milan oo iyana hogaaminaysa horyaalka sereaga dhowr sannadood kadib markii ay laba dhibcood ka hormartay kooxda yuventus oo guuldarro la kulantay toddobaadkan chelsea ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda liil tababare frank lambardna waxa uu sheegay in ciyaartoyda da'yarta ah ee kooxda chelsea ay awood u leeyihiin in sannadkan ay wacdaro ka dhigaan qaaradda yurub sida uu hadalka u dhigay chelsea ayaa waxaa ka xidhnaa suuqa kala iibsiga inkastoo racfaan ay ogolaadeen racfaan ay qaateen laga oggolaaday waxaana ay bixin doonaan lacag dhan saddex boqoloo kun oo bawn si ay suuqa ugu sii jiraan kooxda kale ee ayakisna waxa ay la ciyaaraysaa kooxda valensia selsburgna waxa ay la ciyaaraysaa kooxda liverpool oo ah kooxda sannadkan la loodin la'yahay iyadoo aan weli laga badinin horyaalka ingiriiska naabolo waxa ay martigelinaysaa kooxda genk burushii dortmondna waxa ay martigelinaysaa slavia brag banfica oo ka socota bortuqaalna waxa ay martigelinaysaa kooxda zenet halka leon ay la ciyaarayso kooxda resen bell sport haddii aan ugu dambayntiina fiiriyo dhinaca gooldalinta ee horyaalka ingiriiska waxaa hogaaminaya jimi verdi oo leh lix iyo toban gool waxaa ku soo xiga abraham oo u ciyaara kooxda chelsea oo leh koob iyo toban gool obamayeeg koob iyo toban gool ayuu leeyahay marcos rashfordna waxa uu leeyahay toban gool saydo mani waxa uu leeyahay sagaal gool sergi aguero sagaal gool ayuu leeyahay halka harri kanna uu leeyahay sagaal gool dhegaystayaal wararkeennii cayaaraha waa naga intaa
cabdiqaadiyada maxamed mursal oo inala socodsiinayay wararka cayaaraha aad ayuu mahadsan yahay dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno waa heestii abaayo iyo fanaaniinta cabdi baadil iyo faadumo duur
heestaasi ay ku wada luuqeeyaan cabdi baadil iyo faadumo duur ayaa gabagabo ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaaynu dhammaantayda isku duban idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo